samaahadeedaan kuu sheegayaa kun jeerna waana sheegnay maamulka hadda halkan aniga aan wasiirka ka ahay oo lagu midaysan yahay waxaa ku midaysan shacabka lixda gobol dadkoodii halkan jooga toddoba boqol iyo iyo sideetan iyo wax la jira oo wufuud ah kasoo qayb gashay cid ka maqan soomaaliya afarteeda iyo oo soomaaliyeed cid ka maqana ma jir ilaa haddana way joogaan tanaa lagu midaysan yahay ciddii qabtana tan ay soo raacaysaa saddexda gobol lagu aasaasay xarunta madaxtooyada xamar aniga mana arkin soomaaliyana weli kama dhicin madaxtooyada maamul goboleed oo lagu samaynayo oo loo samaynayo gobolo kale weli ma arkin cid kasta maamul goboleedkeed iyadaa samaysatay sharcigana aniga baarlamentarian ahay baarlamaanka wuxuu sheegayaa sharciga dastuurkana waxaa ku qoran cid kasta maamulkeeda iyadaa hoos kasoo samaysanaysa laba gobol iyo wixii ka badan way israaci karaan feerkan halkan degan lixda gobol degan oo oo ku midoobena waa samaysteen lix gobolay ku midoobeen wax khilaafaadena kama dhaxeeyo laakiin faragelin oo xukuumadda